بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ee guddiga abaaraha intii la magacaabay hadda bil iyo way dhan tahay meelaha googo ee tallaabooyinka u horreeya la qaaday wuxuu ahaa wax la dilahayay oo kayd ah oo abaar loogu talagalay ma jirin bal horta guddiga dhismihiisii iyo iskudubaridkiisii inuu wakti ku baxo waxay kaloo ina ognahay de waddanka doorasha inay ka jirto niyadii iyo qalbigii xagga doorashada ay usii jeedaan oo xataa dad badan oo guddiga ka mid ahaa doorashadu si uun ay ukhusayso oo xagga ay indhaha u taagayaan oo qalbigooduba joogin markii uun guddigii laysku yardubariday tallabadii u horreysay aan qaadnay waxay ahayd xaggeen laha ka hella murashaxiintii oo ama baarlamaanka guddoonkiisa u tartamaysay ama madaxweyneminimada rabtay kuwaasaan idhi marka hore ayaga aan ka bilowna ilan waxay usoo socdaan ay rabaan inay xukumaan waa shacabkan nin marxaladan hadda maanta aan marayno doorasho isu soo taagana kolleyba lacag buu wataa ee ayaga aan lacag ka qaadno sidaasaanu baarlamaanka guddoonkiisiina ugu tagnay iyo dadkii u taagnaa murashaxiintiina intaan ka arki karno aan ka aragnay adiga iyoynaba badnaan inay lacagaan ka qaadnay qaarna oo madax madaxmurashaxiintii madaxweynenimadku lacagtii laga qaadayee soddonka kun ayadii la sheegayay ayay waxay kula heshiiyeen baarlamaanka lacagtaas in qayb laga qaa abaaraha loo leexiyo boqol kiiba konton taana rajo weyn waxaan ka qabnaa inay hirgasho marka ilaa hadda waxaan ku jirnaa saacaddaasaan kula haddabeelayo lacag aruurin ds baradana waan la xirxidhiidhnay ayagana intay la eg tahay wuxunbay waxbay soo dirdireen marka ilaa hadda maadaama oo hal gobol wixii uun ahayn oo gobolladii oo dhan ay tahay sidaad hadda u sheegayseen dee gobollada oo dhan waxa la gaadhsin waa wax badan waa lacag badan in la helo marka ilaa hadda waxa dunyada ka yimidna ma jiro xafiisyada jaamacadda carabta xamar oogu yaallaa wax yar oo emerjansaa bixiyey aan boqol kun dhanayn adiga uun madaxda qaranka rag ka midana waxoogaa bay bixiyeen adiga lacag uun hadda gacantanada wax waxaa la ballan qaaday bay tiro badan yihiin